wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay shir la qaateen madax ka socotay u-anka waxaana looga hadlay xaaladaha abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo sidii gurmad deg deg ah loo gaarsiin lahaa bulshada ay abaaruhu saameysay intii u socday kulanka waxaa laiskugu qoray lacago loogu talagalay dadkii ay saameysay abaaraha in gurmad loogu sameeyo markuu soo dhammaaday wadahadallada waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed wuxuuna hay-adaha iyo dowladda ugu baaqay in gargaar deg deg ah ay u sameeyaan bulshada ay abaaruhu saameysay hadda ayaan safar ka soo istaagnay annaguna hogaaminaya wafdi madaxweyne ku-xigeenka waa dowladda jubbaland aan shaqo muhiima ugu maqneen markaan diyaaradda kasoo degnana waxaan hor kasii galnay shirkan muhiimka aan la qaadanayno hay-adaha u-n-ka inaan shirkaa hore kasii galnana waxay muujinaysaa marxaladda uu dalka ku jiro dhibaatada ay bulshada reer jubbaland wajahayaan iyo musiibada ku habsatay shirkan wax badanaa lagu gorfeeyey in email la diro in robosal maanta wuu ka weynaa in warqado la qoro ina gacanta iyo jeebka laga hadlo ummaddaa si loo samata bixin lahaa aan ka wada hadalnay waxaana isla garanay cid walba oo meesha dhimaatay inay wax isku qorto oo jeebkooda wax ka bixiyaan dadaallo kaloo garab socdo hay-adihii deeqbixiyaasha ayagana loo yeero wixii ay bixinayaan iyo wixii meel u yaallay wixii mashruuc wixii meel wax laga soo gooyo dadkaas si lagu samata bixin lahaa waxaana isku afgarnay shirkan ka weyn inaan qabanno lagu cilaaminayo riboodka iyo abiilka ay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ay maxaa la dhahay samayn doonto hadduu ilaahay raalli ka noqdo har iyo habeenna waxaan ku ballan inaan seexanin dadkaasna maxaa lahay la garab istaago lamber laba waxaan nasteexo u dirayaa bulshada masaakiinta ee reer jubbaland ee musiibada ku habsatay waxaan idin leeyahay musiibadan iyo abaarahan waa rabbi subxaana wa tacaala imtixaan u nagu imtixaamaya waxaana idinkula talinayaa inaad samirtaan ilaahay baridaan maxaa lahay cafis weydiisataan idinkana aad maxaa lahay iscafisaan waxaana idiin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaan har habeen idin har iyo habeen garabkiina istaagno qowlan iyo ficlan idin garab istaagno ducaa idinku caawino gacan waxaa idinka gaarsiina idinka caawino xanuunkana aan inala dareenna idiin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala qodobka saddexaad waxaan fariin u dirayaa labada xafiisoo ugu sarreeya dalka xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha marka koowaad waxaan leeyahay mas-uuliyaddiina ila dhaariya ilaahay subxaanahu watacaala oga baqa marka labaadna waxaan idin xasuusinayaa in quruxda dowladnimadu ay fara badan tahay laakiin ay afar ugu muhiimsan tahay amniga iyo midnimada ummadda adeegyo aas-aasi inay bulshadu helaan dhaqaalahoo sare u kaco iyo diblomaasiyad qayngaar ah afartiina waxaa hooyo u ah siyaasad xasilo xasiloon maanta waxaa dalkii u horseedeen xasiloona darro siyaasadeed oo sababtay laba qodob inaad dadkiinnii aada u dhaarateen aadan ka warhaynin qolana ay colaadyo ay ragaadinayaan qolana ay abaaraha ragaadinayaan xoolahoodii iyo naftoodina ay dhammaadeen lamber laba dhoonaskii iyo deeqbixiyaashii dalka caawin jiray kalsooni darre labadiina xafiis ka imaatee inay waxooda ceshadeen inaan maanta jirin cid dhoonaasoo waxbixinaya iyo deeqbixiyaa sababtoo ah mas-uuliyad darrada labada xafiis ka imaatay waxaana ugu baaqaya xafiiska ra-iisul wasaaraha si deg deg ah inuu ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland maxaa la dhahay oomanaha iyo rafaadka iyo abaaraha ay ku habsadeen inuu si deg deg oga soo jawaabo waa fariin aan u dirayo waxaan midda afaraad u mahad celinaya madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan oo runtii inta aan soo soconnay culays weyn arrintan ku hayse oo qadka noogu jiray oo runtii walwal badan ka muuqday madaxweynaha waan kaga mahad celinaya runtii dhiirigelinta iyo siduu maaragta shaqada noogu dhiirigelinayo intii uu gacan ka geystana madaxweynaha waa uga mahad celinaya waxaana ugu baaqayaa dhammaan ka bilaabato saaxiibadeeda golaha wasiirada shaqaalaha rayidka ganacsatada qurbo joogta cid walba inay arintan u istaagaan waa mas-uuliyad wadareed cid walba ay saaran tahay in loo istaago si loo samata bixin lahaa ummadda walaalaheena ee maxaa la dhahay musiibada ku habsatay waxaana idinka rajaynaya inay arintaas maxaa la dhahay aada meelmarin doonno aada iyo aada u mahadsantihiin si kastaba haatee kulankan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli ay abaaro ka jiraan qaar ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland uu ku dhawaaqay in laba toddobaad oo gurmad deg deg ah loo fidinayo dadka soomaaliyeed ay markaasi abaaruhu ay saameysay